waxyaalahaan u qabano waa jurisdictionkiina la siiyey oo sharcigu wadanka na siiyey constitutionka Eh, eh, article 170 eh, boqol iyo toddobaatan articleka ah subsection 5ka qaybta yacni shanaad ayaa tusaysa qaadiga jurisdictionkiisa nikaaxa wixii la halmaala talaaqa wixii la halmaala eh, eh, arrinta kulliha waxaan oo dhanba waxay soo galayaan marka inaan yacni eh, maxkamadda awoodda ay leedahay oo inta badan ay ummadda ugu khidmayso Ana- annaga maxkamadda teena khiyaar baa lagu imaan cid boolis oo kusoo qabanaysa ku keenaysa ilaa waa ilaa inaad tagta ma jirto marka maxkamadaha saasay ku kala duwan yihiin dhinaca furiinka aad buu u badan yahay lagdheera keligii maaha laakiin annaga xoogan waa faynaaba meelaha qaar haddii loo fiiriyo nairobi iyo mombasa iyo haddii loo fiiriyo annaga waa faynaaba laakiin waxyaalaha hadda aan laaxidnay innaga sanadkiiba qaadiyaasha hal mar baan kulanna waxyaalaha aan laaxidnay eh, talaaqa inuu badinayo eh, laba dhinac way ka imaan kartaa dhinaca waxa weeye xagga mas-uuliyiinta oo ragga oo aada mas-uuliyaddooda u gabay u gabay oo nin waxaad arkay dugga ku jiro laakiin haddana ciddiisa ay gaajaysan tahay wuu qayili eh, meeshuu ku jira caruurtiina dhib bay sheeganayaan dhibaato marka waxyaalaha uga badan anta ugu badan dhibka xagga raggu ka socda dhibka anta ugu badan maxaa yeelay waxaad arkaysaa ninbaa asaga meelahaas ku jira saan kuu sheegayba duga waxbuu cuni waxbuu daldalay meelahan baad ku arki waxbuu cuni caruurtiina waa laga soo gaajaysan yihiin dhib bay halkan la imaanayaan tan kale waxyaalaha kale oo keenayo gabdhihii marka iyagoo xaalka ku jira oo weliba adkaysanaya oo sabrayo ayaa haddana waxaa loo dulsaari garaac iyo qaar yacni gacanka hadal iyo cay oo ceeb ah iyo gabadha maarata in wax badan ceeb oon maarata la maqli karin waxyaalaha gabdhaha kiciya ayadoo markii hore sabarsaneed oo biilxumada iyo waxyaalahan ku sabarsaneed ayaa waxyaalo kale haddana ayaa qaar hataa bitri loo soo qoraa jirtay oo dhaawaca ku saaran halkaa imaanayaan marka gacanka hadal fara badan nagu jira waxaana keelay daroogada iyo jaadkan iyo waxyaalahan badan ragga ay isticmaalayaan ayaa sabab u ah inficaal badan ay sameeyaan markii xoogaa moogtahay qofka haddii waxyaalaha uu isticmaalayo inficaalka aad buu u badanaya inuu maarata gacanka hadalka marka nikaax horta dalaaqa saas u badan yahay. laakiin waxaa jira dalaaqu uu badan yahay markii lagu leeyahay maharka dadka halkaa maba imaadaanba meelaha lagu sameeya wax kombeegarey male wax kombeegarey ma jiro